Hay'adda Salam Foundation ayaa deeq gargaar ah gaarsiisay xabsiga dhexe iyo dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku jira isbitaalka Martin ee magaalada Muqdisho kuwaasi oo loogu talagalay inay ku afuraan. Deeqdan ayaa waxaa isugu jirtay shan neef oo geel ah, dhar, raashinka noocyadiisa kala duwan sida bariis, baasto, caano iyo timir. Cabdulaahi Nuur Cusmaan Gudoomiyaha Hormuud Salam Foundation ayaa ka warbixiyay deeqdan.
kaalmadaas waan soo gaarsiin jirnay markasta markii la gaaro bisha barakaysan ee ramadaan maadaama maxaabiistu ay ka mid yihiin dadka u baahan in laga warqabo oo la garab istaago hormuud salaan foundation maahan markii ugu horreysay insha allahu tacaala ma noqon doonto markii ugu dambeysay waa in gargaar iyo kaalmo soo gaarsiiso maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho isbitaalka martiini qaybta ay ka degan yihiin naafada xoogga dalka soomaaliyeed annagoo soo gaarsiinay kaalmo yar aan ugu talagalnay oo ah lacag kaash ah waxaan u keeni jirnay kaash iyo timir sanadkan timirtii maatinkeeda ayaa soo daahay oo xagga mataqaanaa maraakiibta colays ka jiray darteed ay jidkay kusoo jirtaa markay maatan ayadana u keeni doonaa hormuud salaan foundation sanad kasta way soo booqataa naafada xoogga dalka soomaaliyeed Genaraal Daahir Raage taliyaha xabsiga dhexe iyo qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa ka mahad celiyay deeqda la soo gaarsiiyey.
waxaa noo yimid shirkaddeenii barakaysneed hormuud oo sannad walba marka ay ramadaanka tahay halkaan nagu soo booqan jiray noona keeni jiray lacag kaash ah iyo timir hadda timirtu dibay nooga dhacday dheheen markay idiin timaadana waa idiin keenaynaa ilaahay idankiis waxa ay noo sidaanna waa ka guddoomaynaa ilaahayna waxaan weydiisanaynaa waxa ay noo keeneen wax ka badan oo aan la tirin ayagoo hadda mid tirsanay noo keeneen midaan la tirin ilaahay inuu ugu bedelo ilaahay idankiis walaalayaal waad ku mahadsantihiin deeqda aad noo keenteen radla- rabadlaanu karim baanu leenahay waanu annaga de afur we- afur bay noo tahay waanu ku xisaabtanaa mar walba de meeshaad ka soo bixiseen wax ka khayr badan allah iniigu bedelo allah iniigu bedelo Deeqdan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo loo guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan taasi oo ay baahi weyn u qabeen maxaabiista iyo dadka baahiyaha gaarka qaba iyadoo wax badan ka tari doonto baahiyaha ay qabaan.